mas-uuliyiin ku tirsanaa galmudug ah ayaa shiidikeen xarun caafimaad oo baahi weyn yo onqabangaa dadka deegaanka balebusle gobolka muduga oo horey un ku jarna wal xarun caafimaad ee gudoomiyaha deegaanka balebusle iyo bulshada ku noolanga deegaanka balebusle ayaa sii weyn handhawaayanga helitaanka xaruntun caafimaad oo iyo sheegan iyo baahi weyn yo onqabanga waxaan joognaa deegaanka liraa balebusle waxaan ka dhagax dhignay meeshii balebusle ayaa waxaa laga dhagax dhigay laba qol oo m c h oo caafimaad ah deegaanku maadaama aan waayahan aan iska dambayno aan dibdhacsanayn waxaan isku baraarujinnay inaan anagu maadaama deegaanka aan nahay aan horumar gaarsiino deegaanka oo aan jaabkana isticmaalno oo aan laba qol oo m c h ah aan dadka gaarsiino inaan gacanjaabkana ka dhisno ilaahayna waa noo suurtogeliyey ilaahayn maanta wuxuuna makaniyey inaan ka dhisno laba qol oo m c h inaan ka dhagax dhigno deegaanka ballebusle waa mahadsan yihiin walaalaha sidaanta noogu dadaalhaya ilaahay dadaal qayqab ha siiyo annagu waa u baahannahay isbitaal waa u baahannahay daawo waa u baahannahay meel magaalada oo la gala waa u baahannahay ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa sida ay noogu dadaaleen inay ilaahay ula qabto iskuduubaha wasaaradda caafimaadka degmada wasiila maxamed macalin ayaa sheegay in wasaaradda diyaar yeangata hirgelinta isbitaalku si baahida bulshada iyo ndaboolanga salaam kadib galabta waxaan joognaa deegaanka balbusle waxaan ka dhagax dhignay sida guddoomiyuhu noo sheegaba laba qol oo m c h ah oo ugu tala galeen bulshadan reer balbusle in lagu gargaar degdeg lagu sameeyo marka koowaad horta waa kaa maxeelinaa guddoomiye shaqada aad isku xilqaanteen oo aad iskin wax u qabseen maaragtay maaragtay udhagax dhigteen aad aan kaaga mahad celinaynaa wasaaradda caafimaadka ugu horreeya wasiirka madane cabdiweli iyo agaasimaha caafimaadka runtii waan ka gaarsiinayaa baahiyihiina waan ka gaarsiinaya inaad isku tashi samaysteen gudoomiyaha degmada wasiile cali xasan ayaa mahadnagay wasaaradda caafimaadka galmuduga in yeeshid dhigta dhismaha isbitaalka waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta inaan joogno ballebusle oo aan ka dhex dhigayno laba qol oo m c h ah qaybta caafimaadka aad baan ugu faraxsannahay waa horumar yani ay isku xilqaameen oo runtii aad iyo aad deegaanka dad ku noolna waxaan fahaya weeye tanna maanta boqol iyo konton baan ka dhigaynaa maadaama mataqaan horumar tan ziyaada tahay midii laba boqol lasii gaarsiinaa ilaa awoodeenna waasi gaarsiinayna waxaan leenahay dhiirigelin baan ula jeednaa inaan dhaqaal nagaa badan laakiin dhiirigelin baan ula jeednaa inaan dhiirigelin dadka dhiirigelino shiidikookun xaruntun caafimaad oo baahi weyn yo onqabanga bulshada taasayti oo daboolo doonta baahiyaadka caafimaadka maadaama iyo si sahale daawooyinkiyo unka helaana deegaanka